kulan ay maanta isugu yimaadeen odayaasha iyo waxgaradka degmada xeraale ayay kaga soo horjeesteen shirka galmudug iyo ahl sunna ee ka soconaya magaalada dhuusamareeb waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada xeraale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mida odayaasha dhaqanka oo ugu horreyn ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay qaadaceen shirka galmudug iyo ahl sunna uga soconaya dhuusamareeb waxaan caddaynaynaa shirkii bilowgiisa lagu qabtay jabuuti haddana dabayaaqadiisa ay ka socoto dhuusamareeb haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada xaraale waxaan u aragnaa shir aan daacad niba aan ku jirin oo wax daacada lagu arag oo macnaha dulmi ku binaysan haddana weli ku socda waxaan marka caddaynaynaa inaan beri ka nahay wax annagana matalahayaa inaysan ku jirin oo aysan ka qayb qaadan kuna lug lahayn iyo dad shakhsiyaada oo ka mid ah maamulkii galmudug sida uu madaxweyne xaaf ku yimid kursiga qof kastoo soomaaliya uu ka warhaya afartii sano oo cabdikariin xuseen guuleed loo doortay markuu iscasilay labadii sano oo ka harsanayd baa inuu dhammaystirto loogu talagalay waa kursi dhaxal loo siiyey weeye kursiga marka asaga uu dhaxalka ku yimid oo beesha laga soo qabtay beel u muquuniyaah waa wax qof walba uu fahmi karo oo meesha ka muuqanhay sabay ula habboonaatay madaxweyne xaaf inuu urur yar iyo eelsufo nimankii soomaali state isagoo madaxweyne galmuduga shaksi ka mida inuu noqdo galmudug oo dhan iyo gobolkii iyo degmooyinkiisiina ku gacansayno oo miciin bilo hadda waxaanu aragnaa majaaruursibi noola egya madaxweyne nooma ahan arrintaa la wado oo qaab kasta ha loo wado dhuusamareeb laga wado annaga xeraalahi beri baan kana sidaasaananu ku dhammaynaya hadalkayga waxaanan ahay odayaasha xeraale arrintii hadda waxay u muuqataa in loo bedelay wixii oo dhan inta la burbursho oo laga tago dhowr shaksi oo dan qaraabo isku bahaystay in ay jeebka ku ritaan oo iyagu tilaabo qaadaan arrintaa waa ka digaynaa waxaan leenahay dadka dhan oo ku nool galmudug waxaanu u sheegaynaa arrintaas waa in tilaabo laga qaadaa waa in laga hortagaa waa in la baadbaadshaa jiritaanka iyo ummadda iyo danta dalka iyo dadka iyo diinta been abuurka lagu dhoodhoobayo gobolka annagu waxaas been abuur baanu aragnaa waxaanu u baaqaynaa oo u sheegaynaa dowladda federaalka iyo madaxweynaha iyo beesha caalamka beelaha gobolka hoos yimaada iyo degmooyinka midna raalli ka ahayn ugu dambayntii ayaa kulanka waxaa soo xiray guddoomiyaha degmada xeraale bashiir daahir halkan waxaa isugu yimid waa degmada xeraale dadkeedii kala duwanaa waxay ku shireen maalmahanba shir uga socday degmada xarunta degmada xeraale shirkaas gebangabadiisii ayaa maanta waxaa halkan lagu soo khulaaseeyey shirar ka socda gobolka degmada dhuusamareeb baa jira shirar horeeyey oo jabuuti lagu galay oo xamar lagu galay baa jiray markii degmada xeraale ay shirtay go-aankii ka soo baxay waxaa weeye shirarkaas dhammaantood cudur ku dhacay galmudug ku soo biiray inay yihiin degmada xeraale shirarkaas dhammaantood waxay u arkeen kaan kale inay yihiin go-aankay ka qaateenna waa maya waxuu u muuqdaa dad yar wax ay wataan oo gelmudug ka tag oo gelmudug doon magaceeda ay ku tilmaameen waxaan go-aan ku qaadannay markii la ogaaday dastuurkii in la farageliyey qaybtii ay ku dhisnayd gelmudug oo dhan in cid yar gacanta ay u gashay go-aanka laga qaatay bataatanba arrinkaas reer xeraale inaanay qaybna ka ahayn kana noqon doonin go-aanka laga qaatay kaa weeye waxaan ugu baaqaynaa wixii gelmudug danaynaya oo gelmudug danaynaya oo gobolka ka mida ama gobollada gelmudug ku bahaysan ka mida inay xaruntii cadaado oo gelmudug lagu dhisay si deg dega ay isugu tagaan oo ay go-aan uga qaataan waxa dhacay oo foolxumada wixii ay kaga jawaabi lahaayeen ayala cabdulaahi jaamac radio daljir caabad waaq